إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar madaafiica ku garaacday garoonka magaalada baydhabo oo ay ku sugan yihiin ciidamo etoobiyaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose dil salka ku haya aana qabiil ayaa ka dhacay deegaan dhaca galbeedka gobolka mudug burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa dilay ganacsade soomaaliyeed ayagoona mid kale afduubtay wilaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farabiyoodyo ay dhibaato ku hayay beeralayda ku dhaqan degmada kamsuuma odayaasha degmada burtinleh ayaa ku goodiyey inay la dagaalami doonaan kooxo xaalufinba aan ku haya degmada dab khasaare geystay ayaa waxa uu ka kacay kaambar kacayaal ay degan yihiin oo ku yaala magaalada muqdisho
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore tiro madaafiica ku garaacay garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida ethoobiya tiro madaafiica ayaa gudaha u gashay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada ethoobiyaanka welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu laegyahay isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee kaga sugan yihiin halka loo yaqaano iidow dhigaal ee magaalada baydhabo ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii weerarka lagu qaaday ayaan halkaa ku dhaawacmay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen garoonka degmada baraawe dil salka ku haya aana qabiil ayaa waxa uu ka dhacay deegaan dhaca galbeedka gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abuumuslim waxaa faahfaahin dheeraad ah la helayaa dil maalintii jimcaha ka dhacay deegaan hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka hubaysan ayaa deegaanka ku dilay dad ay u beegsadeen in ay ka soo horjeedaan beel ay diriir kala dhexayso sidoo kale waxaa jira dad iyagana aanu qabiil ku dilay isla deegaanadaasi walow aan tiradooda rasmi ah lahayn mid ka mid ah odayaasha ku sugan magaalada gaalkacyo oo arrintani ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen isaga oona baaq u diray dadka wada colaadaha ka jira gobolkaas inaan u taxsiyeeyo dhacdo ka dhacday galbeedka gobolka mudug ina lilahi weyna ilaahi raajicuun allah u naxariisto dad ku geeriyooday galbeedka gobolka mudug dhammaantood waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto walaalayaala waxaan rabnaa in la isxadado waxaan rabnaa dhacdaas inaan dhacdo dambe ka daba dhicin middaas dhacdana ilaahay ma dambe inuusan ugu soo celin waxaan rabnaa walaalayaalo inaad arrintaa fadhiga uga kacdaan inaad arrintaas waxa weeye aad u istaagtaan annaguna waxa weeye odayaal ahaan waaynu ku gees istaagaynaa waaynu ka xunnahay intii dhimatana sabir iyo man allah naga siiyaan leh gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa joogto ka ah falal noocan oo kale ah iyada oona toddobaad walba laga soo tabiyo in maleeshiya in maleeshiyo habbeeleed u abaabulan ay dad laayaan burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa dilay ganacsada soomaaliyeed iyagoo mid kalena afduubtay tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar burcadan hubaysan ayaa falkaana dilka waxay u geysteen wiil dhallinyaro soomaali ah oo ka mid ahaa ganacsatada ku dhaqan gobolka istinkeeb ee koonfur afrika xilliga falkan dilka ah loo geysanayay wiilkan dhallinyarada soomaalida ah waxa uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi iyadoo sidoo kale burcadkan ay afduuba u geysteen mid kale oo isna ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi wiilka dhallinyarada ee ka mid ahaa ganacsatada gobolkaasi islamarkaana ay dileen burcadan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xuseen shiikhey gudoomiyaha ganacsatada soomaalida oo ku sugnaa goobtii uu ka dhacay falka dilka ah ay geysteen burcadda hubaysan ayaa wuxuu saxaafadda uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo dhibaatooyinka maalmihii ugu dambeeyey ay wajahayeen ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ee, walaalkeen xuseen sheekhay cabdiweli ilaahu naxariisto waxaan taagannahay hadda ee, dukaankii lagu dilay yarka walaalkeenne halka lagu dilay waa sinyoka waxay koo iyo toban kilomitir u jirtaa ee, coostin ee, magaalada p e ee soomaalida ay ku dhaqan tahay Een, waxaan abaarihii adiga one o'clock camal aan kool helnay een, in yar walaalkeen ah dukaankiisa soo joogo oo iska ganacsanayo dukaankii oo kale xer ah xabad daaqadii loogu soo dhiibay kadibna wadnaha ay ugu dhacday sidaana uu ku nafbaxyey Ee, tuugadii falkaas geysatay ama dadkii falkaas geystay dembiilayaalkii meeshii way iskaga baxsadeen askartii way joogtaa Ee, xalaw xali sidoo kaleenta waxaa ka dhacday wiil yar oo yuusuf cali la dhahayo oo joogay magaalada dhalinyartii magaalada ka mid tahay oo iskaga shaqaysanaya ubar in trip uu soo dhacay la soo dalbaday kadibna een, gaarigii saddex nin ay raaceen saddexda nin kadib dhalinyartii ninkii la xirxiray gadaal buudkii la geliyey halkeen hadda wuxuu ku jiraa een, isbitaalka Ee, xaaladiisana aad bay u liidataa waxaan rajaynayaa inuu caafimaadi doono insha allah xoogaa waxaa ku dhegan naqaskii dilkan loo geystay wiilkan dhallinyarada soomaalida ah ee ka mid ahaa ganacsatada ku dhaqan waddanka koonfur afrika ma ahan kii ugu horreeyey ee loo geystay soomaalida ku ganacsata waddankaasi balse marar kala duwan waxaa waddankaasi laga soo calaamadeeyey kiisas dilal iyo afduuba isugu jira oo ay geysteen burcad koonfur afrikaan ah oo aysan jirin cid wax ka qabanaysa dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa ku guulaysatay xiridda farabiyeedyo dhibaato ku hayay beeralayda ku dhaqan degmada kamsuuma maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee taabaxsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mashruuc lagu xirayo farabiyeedyo dacalka ku haya webiga jubba waxa uu ka fuliyey degmada kamasuumah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mashruucan ayaa waxaa iska kaashaday maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mashruucan ayaa ilaa iyo haatan si habsamale uga socda qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose laga soo bilaabo tuulada faangamuuyan ilaa iyo deegaanka koban ayuu ka socdaa mashruucan waxayna farabiyoodadan baabi'iyeen dhulbeereed lagu qiyaasay laba kun oo higtar oo u dhexaysa labadaas tuulo qaar ka mid a dadka ku dhaqan tuulada faangamuuya ayaa si diiraan usoo dhoweeyay hawsha ay u qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga xidhayay farabiyoodyada dhibaatada ku hayay anigoo ka hadalo ayuub xasan ureyn shongol mafuula ee, wilaayada ju- kamaysan dirtay farti oo meel ahayti baal adka la dhahaay fungamoyo meel an dhahayti ahayti meel iyo lahiri may kale sinku cosdaane mar walbow inani soboogotan unu dhaloogin way dhalooginna may lambaanye mar walbow isinkoytona odsika sijeedsadoona iyona odsisin sijeedsadoona bahashan dhib un dhawayni dhowr mar un hirni meelanka hirni ka gawowni karwayni mar mar walba daradanka dambe wilaayadanka tarbilani shanta lihiri baali la shani lihiri jabi meelna haddana may mudaasana si guud ahaan wilaayada fartan ka tataagsati an ka tataagsati an ka tataagsati sidii la fadaay way onu may roogne farti fungamoyo farti mayki roogne walaagi ugaasa e iyo amiirka iyo waaliga eh, degmada kamsuuma Eh, nagamba vinomiya anga nonge chizigula sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa isagana ka warbixiyay hawsha socta isagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab anuu aya nabadoon cabdiqaadir maxamed usmaan libanga may roogna farti la dhahay baal adkaya roogna dhammayni gebagaboyna insha allah laku guulaysidi waaliga degmada kamsuuma markiinu kacan do'ooni ina meeshani dhiboyte waaligaynu sheegni walaayada ungudbii walaayada markaasayto inta koyte meele la hiri laku guulaysidi alxamdulilah khayr allah siyo heer haraka heer walaaya qaas ahaan walaayada jubbada hoose alxamdulilah annagana odayaashii ana sinku faraxsina marka deeganka dhanna sinku farax wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaaday sidii ay u haqabtiri lahayd adeega bulshada noocyadiisa kala duwan sida waxbarashada dhaqaalaha iyo beeraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ku jirta duulaan caalami ah oo ay kula dagaalamayso ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ayaa gacanta kale waxay waxa u qabanaysaa dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool wilaayaadka islaamiga ah odayaasha degmada burtunleh ayaa ku goodiyey inay la dagaalami doonaan kooxo xaalufin ku haya degmada faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder degmada burtinley ee gobolka nugaal ayaa waxaa ka soconaya xaaluf ba'an oo ay kooxadan gaar ah wato ku hayaan degmada waxaana iyagoo sita gawaarida loo yaqaana baldoosarka ay jartaan kula dhaqaaqayaan dhirta iyo geedaha ku yaala degmadaasi dadka ku dhaqan degmada ayaa waxay sheegeen in kooxahan ay socdaan habeenkii xilliyaday dadku seexdaan jawiga magaaladana uu degan yahay kolkaasoo ay jarayaan dhul baaxad leh oo ku yaala degmada shacabka ku nool degmada buurtinley uu ka armiyo maamulka puntland ayaa sheegay inay qaata ka taagan yihiin dadkani oo dhirta jaritaankeeda ka dhigtay shay iska caadi ah iyagoo sidoo kale sheegay in dadkan ay u shaqaynayaan hay-ado iyo dana shisheeye odayaasha degmada ayaa waxay dhankooda sheegeen inay la dagaalami doonaan oo ay iska caabini doonaan kooxahani ee dhibaatada ku haya deegaankooda iyagoo sheegay inay dhammaadeen dhirtii iyo xoolihii deegaankooda war waxaannu doonaynaa dadka jihida ah oo dhulka jariifaya oo cagafyada wata oo ciyaalka diyaas baradaahi lacagta u soo dirsaday haddayan doonayn inaannu islaynno oo qoryaha wata oo cagafyada wata oo hameenbarkii soconaya haddayan doonayn dawladdu inaannu islayno ha qabata dawladdu
hadde dad inta soo kaca oo cagafya soo kaxaysta oo deegaan ummadi deggan tahay yimaada qof walba uu toban toban kilomitir wareegsanayo oo dhirtii jarayo oo aan dawladdu wax ka qabanaysa la arag oo magaaladii dhex marayo oo aan wax kiisa loo haysan lama odhan karo dawlad baan leennahay xaaba xaabadii waa la dhameeyey geedihii waa la dhameeyey xoolihii waa la dhameeyey wax noolu ma jiraan annagu ugaartii waa dhammaatay dad baa u shaqa tegey hawshaa haddaan wax laga qaban hadda xoolana ma jiraan dadna ma jiro dadkii waa dhammaaday xoolihii waa dhammaadeen dadka hadda baahi wuxuu ku noolaa xoolaha xoolihiina waa la cunay wax noolu ma jiraan degaankii baa la xaalufiyey ma ahan markii ugu horraysay oo dad ku dhaqan deegaanada ay ka armiyaan maamulada uu dalka ka hirgeliya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ka cawdaan xaalufin ba'an oo lagu haya deegaanka iyadoo aysan jirin dowlad ama maamul wax ka qabanayo xaalufinta loo geysanaya dhirta deegaanka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dab khasaare geystay ayaa waxa uu ka kacay kaambara kacayaal oo ku yaala magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar mubaarag dabkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana waxa uu ka kacay degmada howlwadaag gaar ahaan xaafadood kuraran ah oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah dabkan ka kacay xaafadda ay degan yihiin barakacyaalka ayaa ka dhashay koronto sidoo kale dabkan ayaa saameeyey ku dhowaad toban guri oo ku yaala xaafadda kuwaas oo gebi ahaantooda basbeelay qaar ka mid ah bulshada dhibaatada soo gaartay oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dhibaatada ku dhacday iyo khasaaraha u geystay dabka gurigan aan degganahay iyo dariskayga waxaan nahan u malaynayaa lix qof lix qoys maanah lix qoysaan nahay lixdaas qoys waxaa waaye dabkuna soo gaaray ilmahaygu gurigaa ku qufulnaayeen anuuna bakaaraan shaqa u aaday alxamdulilah rabbi ilaahayow adaa mahaddaas iska leh alxamdulilah shukri ilmahayga saddex cunug oo isku xigta midda weyn oo shan jir yahay aan ku xira guriga dhexdiisa asaan ka tegay anoo baarubax joogaa layidhi gurigaaga waa gubtay ilmahaygana way gubteen ilaahay waa ka igu guuleeyey alxamdulilah shukri dariskaygaa iisoo gurmaday walaalahay baa iisoo gurmaday dariskayga ah ilmihii waa iiga baxeen waa laygaga bixiyey ciidadarisaoo kale layguu galaamiga lay dhigay xataa maanta ani lugaha ka gubtay intaa israa ilmay risubda cunugii umul oo walaasha dhasho oo lagu soo qalay sariirta soo saaran sariirta dhan ku soo damay oo cunugiis anii la dhashtay oo hawiir walaashay dhashaa hawiir u ahay inta ilmo kale soo badbaadin oo isdhahaayo aa cunugii oo waxaa arkay sariirta ku soo duntay sariirta dhinac markay gartay cunugii oo sariirta ku wala caadaayay dhinac uu soo digi raba aa arkay cunugii daa tafay marka taleefon meel ii yaalaa daf waa la orda banaanka markii ilmihii waxay ula baxneen gurigi naabnugu dumi ma aabee wax ma haysto hooyo wax ma haysto si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku soo badanaya dabka ka kacaya xaafadaha dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale uu dabkaga kacay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare kala duwan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa